bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsansiin hayto lame baa ku mid ah dumiinlamoo ku mida guddiga doorashada ayaa sheegay intii buuyi doonaan booska oo ay obinaya xubno kale ee guddiga isku casiliye owlaada agoonta ee ka jiraan xerada alxuneen oo fuul saartay xaalada iyo daruufo adag oo dhindhiga noolaha ku wajahdiye jirka wasiirada dowlad goboleedyada ku furumiya iyo weliba axmed midoobe oo eedeeya dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanada koonfur galbeed oo dibhaanka laabadeen magaalada baydhabo gudoomiye riisow oo amisom kula hadaliya dilkii iyo dileenga dad shacab ee amisoma ilhaan cumar ah oo yeena landooradii xubin ku mid ee aqal koongareeska maraykanka wasiirka difaaca turkiga oo muqdishaha ku wajahana qodobada dibaddan maybaa ku mid ahaa trump oo hadhowaayay guuleeya xisbija iuse ku deeriya doorashooyinka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
arbaawo dhegeystayaal taaragdana maybaa ka beegantaa todobada bilo tumi kowa sanadka labada kun tumiisiyeedka haatan ha ka dhawaada qodobada oo faahfaahsan shariif xasan sheekh aadan ayaa isku casiri xilkii madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed soomaali oon ku hirsanaytay wal ku yar tuma maalmooda saas oo kalena ku tanaasuli musharaxnimadii gelinkii dambe geeka iyo saxaafadan sheegay sababtuusun isku casili xilkii madaxtinimo wayba kaloo isku casilay shariif xasan sheekh aadan guddoominimidii golo iskaaladowka maamul goboleedyada dalka ku jirana xilmadn walboodmadwalkutabe marka anoo wal mishkila iyo walqasab anjarna xilkaani ku tanaasuli madaxweynaha gobolka gudoomiya baarlamaanka oo dhan xilka la wareegay oo si sharciga aan la wareegina sida war saxaafadeedka la sheegay xildhibaanada iyo wasiirada wali ku codsadaya inay oon la shaqeeyaan sidanka fayl taasoo dowladnimada xarigdiid waay walna isdhiiba dowladnimada taasooyin waliba jeela inayna isfayl la shaqeeyaan tan ka leeday ma moojidin isjiijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay marka maamaatoon faylan hadaanka maama aha markaanadhalwal xukumo waay qaalidii xukumo waay madu meeray tiika goye tiunigan dhalin way tahay niishalgoy tiunig dhalin way tahay koroha iyo halsee markaan wali way taha koonfur galbeed nabad haatoy hijab marka taasa yeena taas ku lehetaan ka leeday wali codsaday xaaladii jaakunku jir aan wali go'aansaday musharaxnimada waqtideera musharaxa inaan musharaxnimada ku hir wali kalifay baarlamaankii sida sharafta lahayn shaqeeyey waqtiga dheer hawada shaqeeyey haddii intii la qaado hamar la geeyo iyo hamar laha ka tashkiili oo aana la-oowada madiyo ogolaadeen iyo aana ogolaaday ani inaan isku tanasuli sababtaana ka tanasuli oo aanan tanasuli todobiiy todobaada tartankii hay aanan ku tanasuli taasa sababna hoy oon tilay rooga fadeen aan tilay ii diida fadeen santuuglay ka ogaada fadeen laakiin haddii oo madabaheeno iyo ogin walayo aan baxayan walayo lankaweeri iyo lankan weeri dowladdiina hadiibiya gorashadeennagati tiniyeenay miiliyeenay antilay dadkaka loo bangareeyo fadeeno antilay la shaqeey lahay yeen intii wal xaqiijido dadka dowladnimada iyo baawarkan adeegsatiyo goosati markaas dartee waliya reemiiluntan jidmakay ku banaan saas dartee ayaan ku tanasuli runtii hidhibaanka iyo dhibaanada iyo wasiirada iyo shacabweynaha qeybashii shalduun oo runtii hawada shaqaynay afar sin oo tuma maalmood ku dhiman ciidan ka mahadnagee wayna rajeeyayha inay doorasho nabada galaan kaa-idil amwaasati mahad ilaahay isku leh walina rajeeyayha maamulka horumar walina rajeeyay shacabka nabad iyo barwaaqo iyo dowladnimo doorashada walina rajeeyana doorasho guulaysata ee ummadana ka guulaysadaan hogaan iyo kifadaayaan iyo kadooradaan
gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaali oo si ku-meel gaar ee xilka madaxtinimo koonfur galbeed lankuwareeji yo sheegay inta shaqada meelitee ku sii wada doono inaan uga mahad celinno madaxweyne shariif xasan sheekh aadan kaalinkii uu ka soo qaatay dhismaha dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay horumarkii uu gaarsiiyey iyo howlihii uu soo qabtay sidoo kalena aan ugu hambaliyeyno go-aankan geesinimada leh oo uu qaatay maanta isagoo markuu laba mas'alood isbarbar dhigay danta guud midda gaarka ah tixgelin gaara siiya danta guud sida hadalladiisa ku jireen isagoo u turaaya danta shacabka soomaaliyeed tan dalka iyo tan maamulka koonfur galbeed inay ku kaliftay in uu qaato go-aankaas maanta uu qaatay runtii sida wasiirku uu sheegay waxawaaye go-aankaas waa adag tahay dadka intooda badan go-aan noocaasa inay qaataan laakiin madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo wixii aad qabato howlna ammaan baad ku mudan tahay waana kaaga mahadcelinayna inkastoo la yidhi laa shukru cala alwaajib oo waajibkaaga aada gudatay annaguna ilaahay waxaad nooga baridaa intaan hadeertaan xilkaasaan kaala wareegnay inta ka dhiman meeshii inaan loogu talagalay inaan gaarsiino inaan gaarsiino
dhinaca kalena weyba saxaafadasi lama filaan ee meelanka la hadalaya afhayeenka golo iskaaladowka maamul goboleedyada dalka cabdulaahi sheekh usoona isku casiri xilkii afhayeennama waxaad ogtihiin madaxweyne shariif xasan wuxuu ahaa guddoomiyihii golaha iskaashiga ee xilligan maadaama isagu iska casilay xilkii guddoomiyenimada aniguna waxaan iska casilay saacaddan ka bilaabato afhayeennimadii golaha waa garan kartaanoo markaad xisbi ka tirsan tahay xisbigaagu marka uu xisbi kale la wareego waxaa mas-uuliyaddu mar kasta waxay ku wareegaysaa xisbiga kale marka afayeenkii maadaama guddoomiyaha iscasilay aniguna waxaan iska casila afayn iscasilaadin shariif xasan sheekh aadan yakooyasa xillo baydhaboya ku teeganta jahawareer siyaasadeed oo ku dhalatay doorashada koonfur galbeed ee dhiyaaskum iyo toddobada bilan ee nofembara tumiilamo ku mid ee guddiga doorashada ayaa sheegay antiyo buyi doonaan boosiska iyo binaayag xubno kale ee guddiga isku casiliye waryagan ali koronto iyo warkun nin faahfaahaye tumi lama ku mid ah xildhibaanadii xubno ku hay guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maryo shirjalaad iyo gobolka maalannimidii shalay hayti weliba iyo ka sheegana in yoon la dhabno xubnoogii ciis casiliye oo ku mid hay guddiga doorashada xildhibaan mudiib madaftiin weliba isa ku mid ayaa xildhibaanada ku mid hay guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba nuusa sheegay in iyadan jarna caqabad min ciis casile islamar ahaantana iyo kubiyi diideen iscasilaadaas weliba xildhibaanka sheegay in doorasho xor ee iyo ku dhii doonto dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoon jarne isgobgobsi shirkin jira cunugkagobolaha inanteen xildhibaanadii oo guddiga doorashada xukumo tahay oobili octoobar tomanshe labaatan iyo kowshe laha magacaawey baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeedna sharafla cusman ansaxay sagaashiisha dagofka ansaxay oo geeka bilitam iyo koowaad oo geeka roogtilli ana shaqadiisna waraan gudi gudiyadii hoose iyo habraac iyo doorashada gudoon iyo gudoon ku-ximeen iyo hooyo suursadaan war dhibaato aqalada aan aan ka dhigna qaar shalay is asileen asilaadaas intii una aan la qabna iyo geek sheekan jira aadan qobanay iyaaba walaniis asilaa buu nin korkooyna waliba saasoo kale xildhibaanka sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo daaq anjeediyen siwsahambuye boosiskii siwsahambuye boosiskii xildhibaanadii iscasili si indheeda tomitooda nofembar doorasho maamulka markii la aro dowladtaas oo wakaasa xeer la ismaamulo waa reerbaa heer suubsatay xeerka may ku midaye baarlamaanka tiradiis yaraatay badanaatay guddigii lah ku saari marka haddii baarlamaanka la marsiiy la ansaxay shalay waaye cidda fadaasan isku asili korto intii rogtan howla wadaagan marka saas dartee qodobka laxdoon iyo shanaad may dhatee baarlamaan guddiga doorashada tomo iyo shan anka yaraan iwa la jaro maadaama kii horeba la badiyo saliyan kadhan ee umudo maadaama koonfurgala badan dagaayaan ilaa labaatan iyo todoba liyan kugaari ma dastuur kalama ka taalo xeer hoosaad kalama ka yaalo laakiin ka ganacsanayni un oo macnaas dalkaan un fiiriyaan si dowlad un ku dhalato nabadne un ku dhalato dhab un ku dhihin cidi isal zilbooski sheeg gudoomiyaha baarlamaanka kula talani ma ku codsinay injeedinay socod sharciga iyo dastuurka iyo xeer hoosadka ilaaliyaw in us buuxiyo xinagadan dhowr tiro ah xinagadan sii hortirahayti sardhagsaanaha ka buuxiyo ugu dambeyntii xildhibaan mudiib madaftiiyo weliba use baaqan jeedi shacabka koonfur galbeed inay rayna dhii doono doorashada waana iyo dhii doonta wisinkii kishee iyadoo dood i dacwo langeta bulshada may anko baaqana oo ku codsadaane wal isbedel ee oo reed in dhaw dib u dhac iyo moraal jabeysin ka dhigna ilaahay balnashayna ku qaalnay waan ilaahay nu warsanaanay in November maalinta ma itoba ate dalka madaxweyne lahaado ستوصل الدورشان الله هو عن كليه بشوف تاسع عنك باغن مركورة مثلا ما عدماي لنا اتنتنا زليج قدي قبتين ناس انتين انا مسين قصد بيانا كتن زلي ارمان كبرنا وابوس ولا ابو حيدون ما يزد زلي مرك ولا قف بني ادن كاول طرفك كلا في سوق لكن كما ملها مسك الدورشان جي والميزة دي لو دبعت ما كليه دالك ات او ابن ما مشاغ مشارين تعبشمها من جيدن حرقعي دورشان من دي تنتاسوا ما يدبعت كلام جات ما يفضان baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed muqdisho u jaro dalka dowladda ansafay magaalada baydhabo xarun kumeediyan iyo maamulka koonfur galbeed soomaali ayaa lamadii maalmood un hadhaafni weliba ka jartay cakirnaan siyaasadeed kurid markii u iscajileen gudoonkii guddiga doorashada ee hano kumide xubnaashay
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo maalmooyinka dambe muqdisho ka sugnaa iyo geega diibaanka nagda ee magaalada baydhabo xildhibaanada koonfur galbeed oo maalin kadambeeya ku sugnaya magaalada muqdisho iyo difandeeri magaalada baydhabo tallaabada xildhibaanada laku qaaday baydhabo ee la jeeyay muqdisho ayaa banaanka hadhigtii farageliyowka dowladda federaalk ee ka hayta doorashada koonfur galbeed gaar ahaana taageerada iyo si hayta musharaxa gaare guddiga doorashada shaqada kutabi iyo mayba ka eedeena dowladda dhexe intii xildhibaanada koonfur galbeed iyo ka haysata hoteela gaar ee magaalada muqdisho ku mid ah xildhibaanada magaalada baydhabo hadiiranga iyo mayba diirayana ilaa afartana xildhibaan ah owlaada aqoonta ee ka jara xirada alxuneyn ee magaalada baydhabo ayaa afoo saartay xaaladii daruufo adeeg oo dhinigii noolaha ku wajahde daruufo adagii xaalada noolal xumada ha wajahday qaar ku mid a owlaada aqoonta ee ka jaran xerada alxuneen mayba ku damboytay ku gadaalmarkiya qaar ku mid a dadkii deeqdi deersi ayay ido samafal ku gaabiyeen intii in gurmadana owlaada aqoonta xeradaasay ka jaraan maamulaha xarunta aqoonta alxuneen ee magaalada baydhabo ibraahimna macalin xuseenna ayaa miile kula kulmay mayba nuuse sharaxaad ku biyey xaalada nooleed ee guud ahaan owlaadiga ku nooleena xarunta aqoonta dee waxbarashadii iyo yacni xagga qur-aanka iyo iskuulaadka kulli dareera walow caqabadaas ka jiraano xagga dhaqaalaha iyo marba wala kafaale ka dhisanyihin kafaalada marmaras kugu haas walow joogtana aga kor ilaa egsheeli jiraan waan bani aadam la joogto wadi karo ma jara dabcan agoontii intun badan ilaahay waday badbaadiyaay muddada yacni dheerayn lama sano ku dhowyahaa waxay udibiinaysay kafaaladaha haytayna ku tabtay qeybto yar ay tahay oo gafaali jaanibi haysadeen aan ka xaraynay iyo yaadirooyin lambool amaleen waxaan oranin kutabin oo boqoli wala jireen yaana ka dhaxdarni dhanoolan raabtami iskoola ka dhikadaayeen maadooyinkii caadiga ahaayeen iskoolada ka qaadaya qaadaayeen galabtiina dugsi quraanjo yar qaadooyeen maamulaha ayaa saas oo kale mayba uusa sheegaya intii xaalado ankadoran hata owlaadaha siata dhiniga biyo oo diinimada korontadii ka shaqeeya siya allaha ina taasi oo suurtagale intii saameyn iyadan xoogaya kuwa lataa waxay gudbiyana yareen waanu haday gudbiga inta kalena dheena warba kuhay warnimaynagna kaliya culeyska biyo agsheebaylina way kortee diinimadii laasaa biyo laagsaaray waa umbaahan dab umbaahan dabkaasatis yani hada may saameyn hadii hata dhankaadan kukumida dabkan qobad ama beekota ninka deeqda maasha allah yani soo dhaweyn iyo way hadafaday farxad kala wala yar meelka bahaba hadan dhinkan angiriifani in naftee ku codsadaan markala noo miidiyanka faaidaysidow dadka oo beeko oo yani mas-uuliyiinta kumadee hadee hebel hebel qaraana kasa iyoona kasaayan maamulka na dadkaruga hadda yoona an sheegi kulley hadday ceelka biinisasakayaan laakiin ceelka dabaka odaya walay biyo laksarafadilay yani in la dhis dhinaga kalmayba uusan ka baaqaya iyadoo sanfalkii dadku alhaysan intii owlaada aqoonta ee gurmada lahan sameeya
sharikadaha iyo dadka oo beledkun roogano yani yani dhaqaalaha iyo walkaranto ka hayaan ama ilaahayba sii yaanu wayn baanayna inay kormeerano kooyan aragan lankasta walays oo goos sheekh saadil un gobado un kooy reebtus ka adu sunuftis fulis do gobado ya qoodsadana ee kulli kulli arantiyo markasta ilaahay mumujin ilin ku ilo iskada ila allah subhanahu wa ta'ala naaburiyo kadib dadka kala kaalma iyo adeey laakiin dilayna dad koran ilaahay weydiisaan marka lamaan dadkii dhaqaalaha saaxiibkaga oo ilaahay sii insha allah may kuwaasaan inaan kormeerano aqoontii xaaladii waxbarashadii dhinac kasti kaba gufadaas dhinaca raashinka kaba gufadaas dhinaca maylarayuse jiifka dhinaca maylarayuse hogaamiyaha ay tahay markii xukuumadda musharaxiinta ulsa deeq gurmud ee diirsiyey xarunta alxuneyn ee magaalada baydhaba gudoomiye yariisow oo amisom kula hadlay deelkiia shacabka amisom ayaa dili gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa sheegay intii uusa la kulamay taliyaha ciidanka amisom waana kula hadaleen sidii gacanta lahanka dhika lahay ciidankii ku dambooyey dadkii shacabka haye shalay likadili hilwaa taliyaha amisom ayaa kula hadlay dhacdadii shalay ciidamada amisom iyo ka dileen dadareyd ee degmada hilwaa waana sheega intii lan aqbala doonaa shacab intii laleeyay awalba galabsana ayaa eray gudoomiye riisow mayba sheegay intii taliyaha ciidanka amase uusa ballan qaaday intay tallaabaya ku qaadan doonaan ciidanka dhibka jeysta islamarkaasina iyo la kulma doonaan ehelada dadka dhibaatada ku jeertay dhacdadaasi ilhaan umar oo landooradii xubin ku mida aqalka kongareska mareykanka ilhaan umar ayaa ka guuleysatay tartanka minnesota kudhi ee qofkii inka horeeya soomaaliya waana ku mid nagada aqalka kongareska mareykanka maybana ayaa guulasey ka jirtay doorashadii dhexe mareykanka shalay dhiidaya ilhaan umar ayaa bedeliya keith alison inka horeeya ku mid noqda aqalka kongareska islamarkaasi inuusa gali dhiniga minnesota ilhaaniya taariikhda iyo samaytiy oo nagadaasa gabartii inka horeytay ee landoorada kongareska soomaalida maybana saadoo kale nagadaasatoo ku mid a balanta inka horeeya ee muslimka ee waana landoorada kongareska wasiirka difaaca turkiga ayaa muqdisho ka wajahana wasiirka difaaca dalka turkiga iyo saraakiil ku tirsan dowladaasi ayaa haka wajaha magaalada muqdisho maybana socdaha dhawaayo ka mas-uuliyiinta turkiga wafdigan ayaa mayba ku mid ah taliyaha ciidanka xooga dalka turkiga saraakiil sare iyo weliba madaxda hay-adda tika wafdiga ayaa mayba kuwada hadala mayba iyo hadala iyo liley lweelada doonaanaa dhijo soomaaliya oona la shaqeeyay doonaan sida la hormari lahay xiriirka andhexay hay-ado amniga dowladda soomaaliya iyo weliba turkiga meelo dhegeystayaal warkaas kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo trump iyo hadhow ay guuleyaa xisbijay usukudeeri doorashada donald trump madaxweynaha mareykanka ayaa hadhow ay guuliya xisbijay usaakuhooyay doorashada ee xiliga dhexe gaar ahaan aqalka sara trump iyo bartiis twiter ka hadhikaya qoraal uuse ka sheegay intay xisbijay usudeeri guulo faylamaybanaa usa dadka dalkaasi inkamahadnagay guulasay xisbiga trump ee jamhuuriga ayaa laka waramaha intii us helay aqlabiyadanka badana ee aqalka sara balse mayba ka guulaystay aqalka wakiilada todoba xubnood oo aqalka senadka metelaya xisbiga dimuqraadiga mayba laka lagma leeyahay intiyo difaacen koraastiyo gobolada waqooyi bari ee deegaanaashaha maybana ku mid connect suter masjidka iyo weliba benesefalia dhiniga kala dhanka kala saraha senadka ama soddon iyo sideeda xubnood ee aqalka senadka ayaa mayba dhanka kala lagma leeyahay intii xisbiga dimuqraadiga oo sahela aqlabiyada usan baahnaay ee ka guuleysaday lamada kursi ee jamhuuriga ka horeeya fadhiyana boqor salmaanka sacuudiga ayaa booqashadii ka horreysay isika marahaya daljeya boqorka dalka sacuudi arabiya boqor salmaana ayaa bilaabay booqasho gudaha dalka uuse ka marowkiin ka horeysay tan in markiiusa qobaday xukunka boqortooyada xillaa taa wajahayaan dhaliila caalamiya oo ka eedan dilkiia weriya jamaalka soogdiya maalin ka samayba usubxa koraan xaalada usa ka dhamaday weriya jamaal ka soogdiya maybana weli teegin cadaadiis arrintaasi ku haysata dowladda sacuudiga faragelinta arrintaasi ee dowladda sacuudiga ayaa ku mid a fadhiga uusa ku ka haya boqor salmaan oo siyeetan ilaa majarka ah bilowga lahadhaafina awood badan uuse gacanteen geliya arijay dhaxal sugaha ah socdaalka uuse ka marahaya dalka boqor salmaan ayaa fursadan sii haya intiiusa ku muuqda astaanta midaysan ee sacuudiga warkii dhegeystayaal isin kula soo tag idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilliga wanta ninka dhanye